أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta muslimiinta ah ee aynu jecel nahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a mu'asasada alkataa'ib oo baahisay muuqaalka muxaadaro uu jeedinayo sheekh maxamed dulyadayn taqabalahullaah waxaan caawa idiin haynaa muxaadaradaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta oo kamiin la beegsaday kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalayay deegaan hoos yimaada dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato faahfaahinta weerarkaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo dhoweyn u samaysay ardayda macadka qurdubah ee degmada jamaame kuwaas oo dhowaan ka soo qayb galay mukhayamkii tacliimiga ahaa ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu qabtay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin la beegsaday kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalaya deegaanka burra ee duleedka degmada faafi ee gobolka gaarisa dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato allah fadligiis waxaa kamiinkaasi ku bakhtiyey laba gaal oo kenyaati ah sidoo kalena waxaa goobta ku basbeelay gaadiid cagaf ah oo ay wateen wixii warar ee ku soo kordha dib ayaan ka soo gudbin doonaa mu'asasada al-kataa'ib ayaa galabta gelinkii dambe baahisay muuqaalka muxaadaro uu jeedinayo sheekh maxamed dulyadayn taqabalahullaah taas oo ciwaankeedu uu yahay watawaasow bilxaqi watawaasow bisabr haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay
بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
يقول الله جل في علاه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون khiyaaray horta marka koowaad waxaan rabay inaan dardaaran yar oo kooban inaan dadka mujaahidiinta si guud caam ahaan si gaarna mujaahidiintan ama dhallinyaradan soomaalida ah inaan gaarsiiyo farinta ilahay waxaan ka rajeynaya aniga naftaydana inuu ilaahay igu anfaco subxaanahu watacaala walaalada muslimiinta mujaahidiinta ee gaar ahaan soomaaliya ku noole cadowga isug subahaystayna inuu ilaahay ku anfaco subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanayaa kelimadan ikhlaas inuu ka yeelo waxaan kaloo rabbi weydiinayaa subxaanahu wa tacaala inuu ka yeelo mu'ahira fii quluubi saamiciin kelimad lagu intifaaco oo in badanna taahiiriso dadka in ilaahay ka yeelaan rajaynaya subxaanahu wa tacaala kelimadu marka waxaan rabaa maadaama annagu aynu nahay dad mujaahidiin ah halkan u socnona waa qimatu alqimam wey qiimooyin badan baa jira annaga marka meeshaan u soconno inaan ku fariisanno fuulno waa qimatu alqimam nabigana wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dirwatu sanaami alislaami aljihaadu fii sabiili illah meesha marka la raba in lagu fadhiisto waa dirwada kore wey halka korea lagu fadhiisanaya dirwada waxay u baahan tahay as-aas weyn oo la dhigo dhagax weyn oo loo dhigo salka si ay iyada u sugnaato ayay u baahan tahay qofka ku fadhiisanaya ugu sugnaado waxay u baahan tahay sullam ama jaraanjarooyin lagu fulay u baahan tahay ilan meesha waa buur dheer buurtaa marka meel la qabsado iyo meel cagta la saarto ma laha waxaana la rabaa dhakada kore in lagaga fadhiisto ayadoo marka waxay u baahan tahay si ay u sugnaato saldhig in loo sameeyo weyn dhinacyadana in laga saarto marka jaraanjaro lagaga fuulo waxaan markaa ola gol leeyahay arrintaasu qimatu lqimam waa jihaadki nabigana uu tilmaamay dirwatu sanaami alislaam waxa gundhiga looga dhigayana waa ikhlaaskii jaraanjarooyinkan intii la soo qaado la saarsaaranayo lagu fuulayana afar qodob wey qodobka koobaad waa taqwada qodobka labaad waa yaqiinta qodobka saddexaad waa tawakulka qodobka afraadna waxaa weeyaan sabarka wey afartaa qodob altaqwa waalyaqiinu waaltawakulu waalsabru afartaa qodob waa jaraanjaro weeye inta dhinacyaha laga dhigo buurkaa lagu fuuri lahay wey oo kor loogu fuuri lahay ikhlaaskina waa gundhigii iyo salkii wixii lagu joojin lahay wey dhakada kore oo qimatulqimam aan ku tilmaamnayna waa jihaadki fii sabiili illahi caza wajal waa dirwatu sanaami alislaam qodobka yaraan rabo marka soddon daqiiqa haddii ilaahay ii qadaro subxaanahu wa tacaala inaan aayado qur'aanna isu geegeeyo waa sabarka weeye dadkan u dardaarmayna si gaar ahaan waa dhallinyarada mujaahidiinta dhallinyarada aniga hadda da'dan ku jiro adeer ma ahe awow baan u joogaa awowahana hadda caruurtiisa dardaaranka uu siinayo waxaan isleeyahay ma khaldayo inta badan maadaama cadow badan oo tiro badan waddankeenna uu ku soo duulay dagaalkana uu daba dheer yahay waxaan aad u jeclaystay oon ku taahay in badan oo maantana ilaahay ii qadaray subxaanahu wa tacaala farriintaas yarta ah inay iga gaadho dhallinyaradan aan adeerka u ahay intooda badanna awow aan u ahay dagaalku wuxuu u baahan yahay wax daba dheer weeye marka nafis dheer buu u baahan yahay hadda maanta dagaalka waxaa ku guulaysanaya hadba ciddii nafis dheer bixiso ciddaasa dagaalka ku guulaysanaysa aragtidayda marka aayado dhowr ah oo afar mawduuc saan ku talagalay haddii ilah yidhi subxaanahu wa tacaala mawduuca koobaad afar aayadoodan siinayaa oo sharxahaya mawduuca labaad ee ku xigo saddex aayadoodan sharxahaya ka saddexaad ee ku xigana saddexaan ku sharxahaya ka afraad ee u dambeeyana afar aayadoodan ku sharxaya haddii ilah yidhi subxaanahu wa tacaala marka aayadaha qur-aanka ila dhegaysta wixii gafaan xaggayga unbuu ka ahaaday iyo shaytaan wixii ansaxana ilahay xaggiisu ka ahaaday subxaanahu wa tacaala mawduuca si guud waa sabarka sabarka marka laba baaboo dhaardheero waaweyn baa ila qumin aan ku soo qaadanno marku baabka koobaad waxaan dhihi karnaa sabarku waa siru najaaxi dacwati اlmursaliin asabru siru najaaxi dacwati اlmursaliina sala اllahu عalayhi wasalam waa baabka koobaad weeye baabka marka aayaadkan aan kala xirxiraa soo gelayaa afarta aayadooda u horayso waxay ka hadlahayaan mawduuc yaroo kooban oon ku tilmaamay laabudda المجاهد المصابر أن يتجرع مرارة أقوال الأقوال الشنيعة والأفعال الشنيعة من عدوه معناه وحن كوضا قفك مجاهد كي صابر كأه على بدأه مر ولبا أقوال إي أفعال خرار باك إيمان إذا حق عدو قيس أقواشا إي أفعاشا عدو قصد بوكلي أصغر قصدك كلي وحاول قلبك هذا أنت كل عضو إن هذا الداشوت اسكفريستو waad camalka ka baxdo wey adigu marka waxaa lagaa doonayaa sabar inaad la qaabisho aqwaasha iyo afcaasha waxaa lagaa doonayaa sabar keli maahe gacan iyo af iyo adin waxaad geysan kartan inaad geysato wax alla wixii kaa soo gaarana aad taxamushaa lagaa doonaya marka mawduuca marka afar aayadood oo kookooban baa yaa ku soo ururiyey aayadda koowaad fii suurati taaha boqol iyo soddon lambarka ah bay ku jirtaa wuxuu ilaah ina yidhi subxaanahu wa tacaala walowlaa kalimatun sabaqat min rabbika لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى أيدس وحيري نوت الماميسا وحلق فهم يا سجود منك الداعية أما مجاهد كأه الرسالة حنبارسن dacwada ama ha noqoto dacwat sayf ama dacwadii kale ee silmigeed ha noqoto labadaba waa iswaafaqayaane waa isku mide mana kala haraanoo ma kala go'ahayaane marka dacwada ninka xambaarsanee saaxibu risaala muhimmaddiisu waa labo siduu ilahay ku cadday ayadaa subxaanahu wa tacaala labadaa muhimmad hadday isula najaxaan waa khayr waa sidii la rabay hadday labadii muhimmad najixi waayano mid fashilanto kollaba midaan ka fashilmayno sida aayadda laga tilmaamta laga qaadanayo labada muhiimad waxaa weeye awalan dadka inuu gaarsiiyo waxaan uu xambaarsan yahay isagana ku camalfalo waa qodobka koowaad wey haddii dadkii uu ka quusto ka istaagaan oo barbar oga boodaan asagu wixii inuusan ka cararin oo ka tegin muhiimadda labaad naftiisi inuu tadbiiqiyo xataa ya'tiya allaahu biamrih inuusan isdhiibin inuusan fadhiisanin inuusan camalkii ka cararin in sunta ay buufinayaan qalbiga kaga dhufanayaan inaysan saamaynin baa la doonaya oo asaga markaa uu wixiisi wato markaa labadaa shaqaa u furan asaga shaqa oo dadka inuu ka guto ah iyo shaqa asaga naftiisa ah tii dadkii hadduu hataa kari waayo tii naftiisi baa u furan inuu wado kolka aayaddaa hore ilahi wuxuu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala walowlaa kalimatun sabaqat min rabbika taqdiim iyo ta'khiir wax la yidhaha jiraa ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما كلمة هرمرتي وحق ربك هرمرتي هديسا جيرين إلا أن من كانوا وقت إليه العذاب كودا مركا كلمة هرتي هرمرتي وحق إلهي سبحانه وتعالى وحكى لو جرى قضب كلابات أجل با جرى إلهي أقول تلقى لين من كان عقابه أذوق مركا داعبات هاي رسالة هدي دتك الديدان ويقادن وايان risaaladaas markay qaadan waayaan waxaa laga yaabaa inaad caburanto ood jeclaato nimankan in la baabi'iyo nag laga dhigo la halaago waa suuragal in qalbigaada galo tiba marka laga cilaajinaya waxaa lagu leeyahay kelimaa jirtaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalo horay martay oo nimankan inaan hadda la ciqaabin ah ama xaaladdan inay sidan ahaato oy ku diidaanba ah iyo wakti ilaahay ugu talagalay nimankan ciqaabkooda kolka walowlaa kalimatun sabaqat min rabbika iyo waajalun musaman lakaana alcadaabu lizaaman laakiin maanic baa jira cadaabka hadda ma dhacayo cadaabkii maxaa diiday kelimadaa rabbiya horumartay iyo wakhtiga muxadadka ah labadaasaa maanica oo nimankan cadaabka u diidaya mar hadday nimanka diideen ood adigu jeclaysatay in la halaago oonan la halaagin oo ka hor taagtaagan yihiin adigu ma cararaysaa waa maya waxaa kuu furan marka muhiimaddii labaad tan labaad maxay tahay marka fasbir calaa maa yaquuluun horta sabar hadallada ay ku hadlayaan nimankan oo dacwadan ay diidan yihiin ku sabar marka koobaad haye muhiimaddaadu marka maxay tahay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi wa qabla guruubiha qoraxda intaysan soo bixin ka horna tuko salaada subax wa qabla guruubiha intaysan dhicin ka horna tuko casar iyo duhur ومن آناء الليل هبينكنا تهجد وصمه ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار مالنكنا وح الله وحد قدن كرتو وسنوين قدو لعلك ترضى مركز انت سميس مهمة قادته صبرك الله إماتو صلاته فرض قد أضي لاليسو سنوين كنا هتقدرتو تصبيح دي هتقدرتو عبادة إلهي سبحانه وتعالى وحد دعيا انت مركز سميسو in ilaahay subxaanahu wa tacaala abaal weyn ku siiyo deetana abaalkaa lagu siiyey iyo ajirkaa lagu siiyey lacallaka tardaa aad ku qanacdid marku marka aayaddaa markii laisku celceliyo warka ka xasilaya waxaa weeye nimankan dunuub bay ku dhaceen oo risaaladii bay diideen in la cadaabo marka waa mutaystaan laakiin cadaabkii laba maanic baa u diidayoo reebay kelimadaa ilaahay hormartay iyo wakhtiga loo xadiday oon la gaarin mar haddaan wakhtigiina la gaarin kelimadaasna ay jirto si kasta hadday u beeniyaan cadaabkii lagu soo dejin maa mar haddaan cadaabkii lagu soo dejinaynin ninka saaxiibu dacwaha waxaa laga yaabaa laga ilaalinaya marka inuu ciriiri galo uu caburmo oo uu doono nimankan wakhtiga intuu soo gaabsado nimankan maadaama risaaladii diideen in la baabi'iyo kolkaasaa la nimanka la baabi'in maaye ilaahay baana ugu talagalay subxaana wa tacaala adigu waxaad yeelaysaa muhiimaddan hadday najixi weyday oo hadda dib u dhacday oo ilaahayna ugu talagalay subxaana wa tacaala waxaa kuu furan muhiimadda labaad u laabo oo adiga laftaadiya waxaad samaynaysaa salaadihii tuko cibaadadii la imow sunnooyinka tuko halkaa mar deetana ajir weyn baa ilaahay ku siinayaa deetana ajirkaa marka lacallaka tardaa ayaddaas marka waa ayadda koowaad أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulan soo dhoweynaha u samaysay ardayda macadka qurduba ee degmada jamaame kadib markii ay ka soo qayb galeen mukhayamkii guud ee dhowaan jilib lagu qabtay kulankan oo isugu jiray afurin iyo soo dhoweyn waxay wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose u qabatay ardayda macadka qurdubah ee degmada jamaame kuwaas oo dhowaan ka soo qayb galay mukhayamkii tacliimiga ahaa ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku qabtay degmada jiliib waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis oo kulankan soo qabanqaabiyey goobjoogna ka ahaa ayaa ardayda macadka qurduba ee degmada jamaame siiyey talooyin iyo dardaarano dhaxalgal ah iyo inay sii wataan baacsiga barashada cilmiga sharciga ah si ay u noqdaan hogaamiyeyaasha mustaqbalka dhow ugu horeyn qaar ka mid ah ardaydii soo dhoweynta loo sameeyey ee ka socday macadka qurdubah ee degmada jamaame ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus magacii cabdishakuur saale cabdi cabdishakuurow kusoo dhow idaacadda islaamiga andulus waan ku dhowaayay idaacadda islaamiya ee andalus cabdishakuurow bal magacaaga waa noo sheegtay meeshaa ka imaatay iyo madarasadaa ka socotay waxaan ka imid wilaayada jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waxaan ka socdaa macadka qurduba الدراسات الإسلامية أنت نحن نقول كيني دورة أنا نقول كيني المخيم الثاني لدورة الثاني حدنا وانقسم مخيم كي ونصور ما ذي حدنا اه ولاية جبل هوسي اه أضيال كذا أيامل مناسبة أهل وسود بيعاو ماشي أيان جوجنا هاد ماشي أيان كبد عنتاني سوفي عن أيان وسود بي آدي آدي أماسيهين bal dareenkiina si kooban noogu sharax wuxuu idinkaga dhigan yahay in wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mas-uuliyiinteedii ugu horeeyo waaliga gobolka uu halkan idinku soo dhoweeyo horta shucuurteena caawa iyo dareenkeena aad iyo aad ayuu kacsan yahay alxamdulilaah waaligiina aad iyo aad ayuu nuu soo dhaweeyey wuuna mahadsan yahay boqolkii boqol wuu mahadsan yahay si fiican ayuu nuu soo dhaweeyey oo mahadsantaha ayaan leenahay weli waxaan ku guda jirnaa waraysigii aan la yeelanaynay ardayda macadka qurduba ee degmada jamaame ee munaasabada soo dhoweynta ah ee uu samaysay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose adiga magacaaga magacaygu waa xamse macalin aadan xamse kusoo dhow idaacadda islaamiga andulus waan ku dhowahay idaacadda islaamiga andulus wayna mahadsan yihiin maanta ay siiyeen fursad aan uga hadlo munaasabad noola sameeyey iyo muqayamkii anagoo noola soo dhameeyey soo dhoweyn ballaaran noola sameeyey farxad awgeed ayaan la hadli la ahay waxaad ka mid ahayd ardaydii mukhayamka isugu keentay degmada jilib adigoo matalaya macadka qurduba gaar ahaan faraca degmada jamaame bal ka waran mukhayamkaas iyo waxyaabay a ka faa'iideen muqayamka wuxuu ahaa mid layskaga keenay wilaayaadka idil anagana waxaan ka mid ahay wilaayada jubbada hoose ardada u matasha waaliga aan matalayna waa waaliga sheekh axmed aw yuunus allah ilaaliye caawan wuuna soo dhaweeyey maasha allah muqayamkan waxaanu ka faa'iidnay dhadhanka islaamka uu leeyahay iyo inuu islaamka nagu tashto nahay kuwa beri jiilka soo socda u noqda umaro iyo agaasimayaal waxaa ka mid ah muqayimka inaynu fahanno walaaltinimada iyo tacaarufka ayaanu ku barannay haye adigana magacaaga magacaydu waa zakariya cabdiqaadir cumar oo ku dhowahay idaacadda islaamiga aldunis
Een, waxaa ka socotay soo maaha macadka qurduba een, faraca degmada jamaame haa waxaan ka socdaa macadka qorduba faraciisa degmada jamaame walaayada islaamiga jubbada hoose wuxuu u dhigan yahay een, wax wanaagsan dowladda waxaan ku qaadanay durusyo kala duwan oo aan la soo koobi karin Een, ka ardayda macadka qurduba ahaan ka waran maanta caawa soo dhoweynta halkan ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose idiin samaysay Een, soo dhoweyntan oo ay noogu samaysay walaayada islaamiga jubbada hoose waa arrin wanaagsan waxaan leeyahay een, waad mahadsantihiin bismillaah adi magacaaga magacayga cadnaan geedin soo dhowow waan dhowaa idaacadda islaamiga andrews Een, macadka qurduba ee degmada jamaame in caawana halkan soo dhoweyn loogu sameeyo maxay idinkaga dhigan tahay maasha allah farxad weyn ay- ay naga dhigan tahay oo maadaama dadka qaar aysan helin fursadan camal aad ayaan u mahad- ayaan u mahad celinayna dadka saan noo soo dhaweeyey ka waran heerka waxbarasho ee macadka qurduba ee degmada jamaame maasha allah aad iyo aad ayuu u sareeyaa dadka dadka hadda dhiganayna waa dad oo caada waxay sareyso cilmigooda waxooda waa gartay maxaad leedihiin wilaayada hadda soo dhoweyn ayay idiin samaysay maasha allah waxaan leenahay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin maadaama aad fursaddan na siiseen oo saan qaali u ah oo oo ardayda ardayda qaar oo wilaayadkansan ay iyagana ay ay heleen aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa Een, haye adiga magacaaga xuseen sheekh cabdi waan ku dhowaa idaacadda islaamiga al andulus caawa in halkan soo dhoweyn ay ugu samayso ardayda macadka jamaame wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose maxay idinkaga dhigan tahay farxad ayaa naga dhigan tahay inkastoo ay helin ardayda ka mid ah wilaayaadka si aad aynu ula soo dhaway waan ku mahadsan yahay waaligeena bismillaah soo dhowow waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu waan dhowahay magacayna waa axmed cumar cabdullaahi abuukar ee xagee ka socota degmada kamso wilaayada islaamiga jubbada hoose gaar ahaan iyo degmada kamsuume waxaan imtilayaa wilaayada madrasada tabuuk
madarasada tabuuk ardaydii ka qayb gashay mukhayimka guud ayaad ka mid ahayd haa waan ka mid ahaa waayahay bal waxaad nooga warantaa wixii aad ka faa'iiday mukhayimkii la idiin qabtay muqayamka waxaan ka faa'iidnay duruus kale oo kala duwan waxaana noogu muhiimsanaa siirada kasoo bilaabatay axmed axmed gurey ilaa lagu keenay xarakada shabaab mujaahidiin halaas taariikhda u dhexeysay waan ka sheekeeyey alxamdulilah waxaana waxaa kale ka mid ahaa duruusta fiqul waaqic waaqic ma- maanta aan joogno iyo waxii ka jira yahuudda iyo cadaawatinimadeeda oo muslimiinta ay ku hayso duruus badan ayaa- ayaana ka mid ahaa sida loo maamulo maamulitaanka ama ma- maareynta waxa waxa loo yaqaano xitaa waanal baray maadaama oo nal ka tashanaya beri qaa'idiinta aan nahay waa gartay waxyaabihii laidiin soo baray waxaa ka mid ahaa inaad u diyaar garowdaan berri saa ummaddan u hogaamin lahaydeen haa saas.
waayahay soo dhoweynta ay wilaayada jubbada hoose idinkugu samaysay halkan maxaad ka leedahay walaa soo dhoweyn fiican ayaa ah ayaa nolka sameeyey dadka waxay dhahaan boqol waqta farxadooda weydiiyo waxay leeyihin boqol boqol laakiin anu ma dhahay boqol laakiin waxaan dhehaya kun iyo meesadaysi maraysa intaasi kadib waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis ayaa kelimad dardaaran ah u jeediyey dhallinyaradii ka socotay macadka qurdubah ee degmada jamaame بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي زدني علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى بمهد أسكله آه، نو سورة قليي كلهم كان قيمها بدن له allahaas baan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala mahad alle kadibna waxaan u mahadcelinaynaa dhallinyaradan een, muddadan ku maqnaayeen muqayamkii harakada qabanaysay een, doorkooda iyo dadaalkoodan ay ku bixiyeen ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ajarkiina ha idin badiyo amhaashiina ilaahay ha badiyo subxaana wa tacaala Ee, dad idinka amal ah oo maanta ay noqdaan camalkan iyo howshan socoto qiyaado u noqdo ilaahay idinka dhigo subxaana wa tacaala maanta waxaad ogtihiin waxa qiimaha lagu yeelanayo ama lagu horumaraayo waa diinta iyo barashadeeda iyo ku dhaqankeeda waay waxa kale lagu horumarayo lama arkaayo waxaa marka idin leenahay jazaakum allahu khayran Een, maadaama ilaahay subxaana wa tacaala idin waafajiyey muqayimkii labaad Een, kaalintii aad ka qaadateen haddana gadoonkii iyo dhulkii aad joogteen aad ku soo noqoteen degmada jamaame iyo hooshii aad ku soo noqoteen waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran waan idin soo dhaweynaynaa imaashidiina aad iyo aad baa ugu faraxsannahay inaad noo imaataan shaqadii meesha ka wadaan waa ku faraxsannahay ilahi subxana wa taala baad ilahi subxana wa taala waxaan idin leenahay dad dhallinyaro baa tihiin dad yaryar baa tihiin ilaahi subxaana wa tacaala fursadda maanta aad haysataan waxaa laga yaabaa in markale idin soo marin in mar kale idin soo marin inaad dadaashaan inaad dadaashaan wax kasta ama dhab ama shaqe aad ku martaan diintan inaad ku sabartaan ku dulqaadataan aad dadaashaan aad dadaashaan haddii la dadaalo guul baa la gaaraa haddii aad dadaalo weysana guul ma gaarayso waxay markaan cilmiga qof kasta oo cilmi leh cilmigiisu meel ba u jooga soomo qof kasta oo cilmi leh qof ka cilmi badan baa jira soomo qof kasta meel baa jooga marka ku dadaala inaad noqotaan caalimiinta ummadda noqotaan ku dadaala inaad noqotaan macallimiinta mustaqbalka ummaddan wax baran lahayday ummaddan bedelo lahayday in ilaahay idinka dhago ku dadaala hami oo sara la imaada hami sara la imaada hamiga ha noqdo hami qaali ha noqdo ku fakara in meelo fogfog aad maanta ka noqotaan macallimiin ku noqotaan meelo fog aad ka noqotaan ducaad ku noqotaan meelo fog aad ka noqotaan dadkii dadka bedelay ka noqotaan ku fakara jazaakum allahu khayran ilahina idin barakeeyo dadka aad ku dayanaysaan ha noqdaan salafuna saalix markii aad fiirisaan dhaqankooda si ahay sidii oo diintan ugu halgami jireen qaabkii sameey jireen ku fakara nabiga calayhi salaatu wasalaam ha noo noqdo qudwa laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir nabiga calayhi salaatu wasalaam lagama dhahlin adduunya maa ka dhahlin maxaa ka dhahlnay diin baa ka dhahlnay soomo diintii oo nabiga calayhi salaam ka dhahlnay baa haysana wax ka qiimo badan maanta oo ka faa'iido badan oo ka furso badan lama arkaayo diinta diinta marka aan dhoojisano diintan aan dhoojisano waad ogtihiin walaalayaal dalka maanta aan joogno dadka wax baabi'inaya waa jahli diinlaan baabi'inayso dadkii jahligaas ka qaadan lahayna waa anaga dadkii jahligaas ummadda ka qaadan lahayn waa anaga waxaa laydinka doonaya marka walaalayaal wax allaala wax aad barataan inaad bixisaan inaad bixisaan ummadda aad u sheegtaan ku dadaashaan meeshii aad joogtaan guriga aad joogtaan ka bilaawdaan dadka dariska aad gaarsidaan dacwada diinta aad gaarsidaan wadaan khayrka aad wadaan baa laydinka doonaya walaalayaal intaan haddii aad samayno oo aan garbaha is qobsanno iskaashino ummadda wax badan baa u qobanaynaa ilahina idin barakeeyo amhaashin allah ha badiyo fajazaakum allahu khayran waahsana allahu ilaykum baaraka allahu fiikum sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawaa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى